الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jiray shuruuddii ay salaadu lahayd waxau noo soo sheegay sheekhu inay shardi tahay qofkan tukanaya maradiisa iyo jidhkiisa iyo meesha uu ku tukanayaaba inay daahir ka tahay nijaasooyinka nijaasooyinkii ayuu markaa inoo sheegay waxaanu inoo soo sheegay nijaasooyinkaasi haddii ay la kulmaan ama ku dhacaan oy gaadhaan qofka maradiisa ama jidhkiisa ama meesha uu ku tukanayo ama waxyaalaha kale ee qallalanba haddii ay gaadhaan nijaasadaasi iyadoo nijaasadu ay qoyan tahay ama waxan kale ee la kulmay uu qoyan yahay haddii ay cayniyo tahay oo dhadhan iyo midab iyo ur ay leedahay waxaa waajiba in la maydho inta uu wasfigaasi ka suulayo haddii ay nijaaso iyo doofaar tahayna lix maydhinood ayuu ku kordhinayaayoo midkood lagu qooshay camuu daahira halkaa ayaynu maraynin markaa qaala almu'alifu raximah ullahu tacaala wuxu uhi wain lam yakun lahaa طacmun nijaasta haddaan u sugnaanin dhadhan wa lownun midab wa riixun iyo ur bal u adeegee in kaanat min alkelbi waalkhinsiiri hadday ka ahaato khasalahaa sabca khasalaatin toddoba jeer ayuu maydhayaa oo waaxidatu minhaa mid ka mida mamsrujatun lagu dheehay ama lagu qooshay bituraabin tahuurin camuu daahira wa in kaanat min hayrihimaa haddii ay ka ahaato labadaa wixii aan ahayna khasalahaa maratan waaxidatan mar keli ah ayuu maydhayaa waxau sheekhu yidhi nijaasadii xukmiyada ahayd buu halkanna inooga gelayaaye wuxuu idhi wain lam yakun lahaa طacmun wa lownun wa riixun haddii aanay saddexdaa midnaba lahayn dhadhan ma leh oo midab ma leh oo ur ma leh laakiin dee waa xaqiiqa meesha nijaasa inay gaadhay ayana waa la kala qaadi oo in kaanat min alkelbi waalkhinsiir hadday ay iyo doofaar ka ahaato oo nijaasada meesha lagu hube ee gaadhay ee aan dhadhanka iyo midabka iyo urta lahayn hadday ay iyo doofaar ka ahaato khasalahaa sabca khasalaatin toddoba maydhi ayuu markaas maydhayaa oo waaxidatu minhaa mamsuujatun bituraabin tahuurin mid ka mida lagu dheehay ama lagu qooshay camuud daahira camuud nijaasa iyadoo lama golo waa in camuud daahira lagu qoosha markaa biyaha iyo ciidda inta lagu laysku qoosho ayaa meeshii lagu shubaya ama biyaha lagu horraysiinaya ama ciiddaa lagu horraysiinaya saddexdaa tii la sameeyaaba waa ku filan tahay wa in kaanad min hayrihimaa hadday ay iyo doofaar waxaan ahayn ka ahaato kayrkood hadday ahaato oo nijaasooyinkii kaleen soo sheegnaya xukmiyana ay tahay khasalaha maratan waaxida mar keliya ayuu maydhayaa biyo markaasaynu najaayi ku soo marnayna biyo badan in lagu shubaana waa ku filan yihiin wa yejibu waxa waajiba buu idhi sheekhu sabulmaa'i biyaha in lagu shubo cala almutanajisi shaygii nijaasoobay idaa kaana almaa'u duuna alqullatayn markay biyuhu laba qullood ama laba jelxadood ka hooseeyaan fa in adkhala almutanajisa hadduu dhex geliya fiihi bihyara ama fa in udkhila almutanajasu haddii fiihi la dhex geliya biyihyara lam yadhur ma daahiroobayo wa tanajasa almaa'u biyihina waa nijaasoobayaan wa mulaaqiihi biyaha wixii la kulmaana waa nijaasoobayaan halkan wuxuu sheekhu leeyahay wayejibu waxaa waajibaya sabulmaa'i biyaha in lagu shubo cala almutanajisi shaygii la maydhayey ee nijaasoobay waa in biyaha lagu shubaa oo dusha lagaga shubaa idaa kaana almaa'u duuna alqullatayn markay biyuhu yihiin qullatayn laba jalxadood biyuhu markay ka yar yihiin yacni waa aduu foosto wax yarla saynu hore u soo sheegnay biyahana shaaficiye waxay qabaan mar hadday laba jalxadoodba ka hoosayaan ama qullataynka sida mafhuumkii xadiidku ahaa nijaaso ku dhiciddeed inay ku nijaasoobayaan walow yaanay isbeddelinba eh mar haddii biyaha nijaasa hadday ku dhacdo ay isbeddelayeen oo biyii qullataynka yar yihiin shayga la maydhayo waa inaan la dhex gelinin ee biyaha waa in dusha laga shubaa wayajibu sabulmaa'i cala almutanajisi idaa kaana almaa'u duuna alqullatayn markay laba jarxadood biyuhu ka yar yihiin haddaba wuxuu yidhi sheekhu fain adakhala qofkii wax maydhayay almutanajisa fiihi hadduu dhex geliyo ama fain udkhila almutanajasu shaygii nijaasoobay fiihi biyihii yaraa ee qullataynka ka yaraa haddii la dhex geliyo lam yadhur ma daahiroobayo markuu daahiroobi waayo watanajasa almaaw biyihiina waa nijaasoobayaan wa mulaaqihi biyaha wixii la kulmaana waa nijaasoobayaan si ay shaafici qabtay dee horeynu uga soo hadallay oo biyuu mar hadday yar yihiin nijaasana ku dhacdo walow yaanay saddexdiisiba midnaba ka doorinee waa nijaasoobayaan si aanay biyahaasi haddaba u nijaasoobin marka wax lagu maydhayo waa in biyaha dusha lagaga shubaa marka biyaha dusha lagaga shubee ay biyihii ka baxaan haddii ay dee maxalkiiyo shaygii lagu maydhay uu daahir noqdo oo nijaasada dhanankeeda iyo urteeda iyo midabkeediba ka tago shaygii waa daahiroobay biyaha lafdoodana khusaala ayay yidhaahdaanoo ayagana markaas xuun garayo dhanano kutub badan baynu ku soo marray haddii aan miisaankoodii kordhin haddii aanay isbeddelin miisaankoodina aanu kordhin marka lagaga intay maradu qaadanaysa ay isku qoynayso biyaha labadooda khusaaradiina iyaguna waa daahir laakiin waxay leeyihiin haddii la dhex geliyo maradii nijaasa biyihii yara haddii la dhex geliyo macnaha biyihii waa nijaasoobayaan maradiina dee nijaasiunbaa sii wada gaadhaysa wixii dambe laga dabageliyaana waa nijaasoobayaan waxay u deliishadeen shaaficiyana waa taynu soo tilmaannayoo xadiidkii ninkii acraabiga ahaa ee ku kaajay masaajiga qaybtii ka mid ahayd dee subu calaa bowlihi waa kii yidhi waadaanta dushaa lagaga shubo waxaa kaloo deliishadaan xadiid isagana saxiixa aynu soo marnayoo isaguna tilmaamayey qofku markuu hurdada ka soo kaco nebigu sala allah alay sl uhi falaa yaqmis yadahu fi linaa'i xataa yaksilahaa halaaan fa innahu laa yadri ayna baatat yaduhu ilaa uu markuu qofku habeenkii soo toosa gacmihiisa saddex jeer maydho weelkii yuu gelinin markaa dee biyihii in lagu shubo oo markaa gacmii la maydho iyo in la dhex geliyo ayuu laba xugun u yeelay oo haddii markaa gacantii oo meel ay bariday aanad ogayn oo laga yaabo inay nijaas wadato haddaad biyihii dhex geliso taa macanaha ka soo baxay oo biyihiina kole waa biyo iska yar inay nijaasoobayaan bay kala soo baxeen sidaa daraaddeed waa in biyaha dusha laga shubaa halkaa haddii aan eegno dee sidanay islaameennu wuxu maydhaani markaa waxa weeye madhabka shaafici agtiisa waxba ku daahiroobi maayaan le'annahu sinx yaroo tashtiya bay waxoogay biyaha ku shubayaan deetana maradii nijaas ahayd bay gelinayaan wixii waa isla nijaasoobeen waa ka saaraya mid kale ay dabagelinaysaa mid kale mid wax alla wixiiba nijaastaasunbaa gebigoodiiba ku wada wareegaysa oo wada gaadhaysaa haddii aanay marka ugu dambaysa biyo raacinin oo aanay dusha kaga shubin wixiiba waa isla wada nijaasoobeen siday markaa shaaficiyadu ay qabaan watanajasa almaau mulaaqiihi wayajibu calayhi qofka waxaa ku waajibaya alistibraa'u min albowli kaadida inuu iska hubsada ayaa waajibaya xataa yaqliba calaa dannihi ilaa umelihiisa ka xoog bato annahu laa yacuudu inaanu soo noqonaynin walaa yakhruju aanu soo baxayninna uma yastanji waa istinjaysanaya wa yurkhi waa dabcinaya waa raaricinayaa duburahu dabadiisa xataa yaksila ilaa uu maydha maa fii tabaqaatihi waxa markaa laablaabyadiisa ku suganay min annajaasati ah wayadlukuhu waa duugi oo gacanta ayuu marin xataa yaqliba calaa dannihi ilaa melihiisa ay ka qaalib noqoto zawaalu tacmi najaasa nijaasada dhanankeedii inuu tirmay wa lowniha iyo midabkeedii wa riixa iyo urteedii halkana wuxuu sheekhu leeyahay istijadii ayuu inoo gelayaa wayejibu calayhi alistibra'a min albawl horta qofku inuu kaadida iska hubiyo ayaa waajiba hoow iska basriyo waayo xadiidkii waa kii inoo tilmaamayey in cadaabulqabriga waxyaalaha ugu badan ee ka yimaadaa istansifu min albawl fa inna camata cadaaba alqabri minhu yacni in kaadida la yska dheereeyo oo la yska basriyo cadaabulqabriga intiisa badani isaga ayay ka timaadaa labadii markaa uu soo maraya saaxiibulqabri ee markaas uu yidhi waa la cadaabayana nebigu sala allahu calayh wasalam midkood waa kii yidhi kaadida ayaannu iska basrin jirin markaa wayejibu calayhi alistibraa'a min albawl markaa yacni istijoonaya waa inuu kaadidii inay gooday oo aanay ka soo baxaynin waa inuu iska hubsadaa xataa yakliba calaa dani ilaahay ka qalib noqoto annahu laa yacuudu inaannu soo noqonaynin mara kaadidii saa uga gooduu saa u hubsado uma yastanjii dabeetana waa istijaysanayaa markaa uu istijaysanaya wa yurkhii waxa uu markaa debcin duurahu dabadiisa yacnii dabadan iyo halkan ay wax ka soo baxayaani dee waa meeshaa cinjirkee isku ururaysa iyadoo saa isugu urursan oo isku laalaabantay ha istijoonin buu leeyahay waa inaad debcisaa oo aad markaa raaricisaa markaasaa intay kala baxdo ayaa wixii dee dusheeda ku yaallay oo dhammi ay si fiican u maydhmayaan laakiin haddaad ururiso oo ay markaa isku laalaabanto nijaasadii waxaa laga yaabaa inaanay si fiican kaaga soo wada bixin xataa yaksila ilaa u maydha maa fii tabaqaatihi waxa laalaabayada markaa ee dabada ku sugan ee min anajaasati ah wayadluku dabada markaas waa duugi oo dee gacanta ayuu wada mari biyowun ku shubi maayo eh waa inuu markaa gacantiina mariyo ayuu markaa duugaa xataa yakliba ilaa ay ka qaalib noqoto calaa dannihi melihiisa zawaalu tacmi najaasa nijaasada dhadhankeedii inuu suulay uu tirmay wa lowniha iyo midabkeedii wa riixha iyo urteedii inay tiranto ilaa uu ka qaalib noqdo wa mataa laaqat innajaasaatu almadkuuratu marka ay la kulanta nijaasooyinka la soo sheegay almaa'a biyu halkaa almaa'a baa ka go'an sharaxa bal u adeegaya fa in kaana qullatayni haddii biyahaasi qullatayna yihiin lam yanjus ma nijaasoobayaan ilaa an khayarad inay dooriso dacmahu dhadhankiisa ow lownahu midabkiisa ow riixahu urtiisa mooyaane wa yadhuru waxaanu ku daahiroobayaa bisawaari takhayuri isbeddelka suulidiisa iyo ka tegiddiisa wain kaana aqalla minaa hadduu ka yar yahayna yanjusu bilmulaaqaati nijaasada la kulankeeda ayuu ku nijaasoobayaa way lam yatakhayar yaanu isbeddelin oonu istoorinninbe wayadhuru waxaanu ku daahiroobayaa bibuluuqihi gaadhitaankiisa qullatayni laba qullo uu gaadhay waxaa sheekhu leeyahy raximah ullahu tacaala wamataa laaqat innijaasaatu almadkuuratu nijaasooyinka la soo sheegay markay la kulanto ee ay ku dhacdo almaa'a biyu ayay ku dhacdo markay maradii iyo jidhkii iyo meeshii ku dhacday waynu soo marray iyo waxyaalihii kale jaamidaadka ahaa markay nijaasooyinkii aan soo sheegnay almaa'a biyu ay la kulantay ay ku dhacaan biyahaasaa laba loo kala qaadayaa saynu soo sheegnay fa in kaana qullatayni haddii ay laba jalxadood yihiin lam yanjus ma nijaasoobayo oo waa mafhuumka dee xadiidkii asxaabu sunan iyo axmed iyo ay warinayeen idaa kaana almaa'u qullatayni lam yaxmil alkhabas ama lam yanjus ma nijaasoobaan ilaa an hayara طacmahu aw lownahu riixahu inay dooriso dhadhankiisa ama urtiisa ee dhadhankiisa ama midabkiisa ama urtiisa inay dooriso mooyaane haddii ay saddexdaa ka dooriso mid ka mida waa nijaasoobayaan bilijmaaci biyahaasi oo culimmada muslimiintu waa isku waafaqsan yihin se ibnu mundirba uu soo naqliyey biyaha qulataynka ahaaye ee saddexdaa iska sifo midun iska beddelay wayadhuru waxay ku daahiroobayaan bisawaali takhayur isbeddelkaasoo ka taga oo yacnii ama dee mugsigii iyo nagaadi badan meesha ku jira hakaga tago ama biyo loo geeye hakaga tago ama maraa kuwo ku soo baxay ama roob markaa ku dhacay ama iminka dee taxaaliishan la sameeyo ee casriga ah ee markaa waxa la yaaliya wixoo dhan laga saarayo laga samaynaya biyihiina markaa iyagoo saafiya la soo saarayo sidaaba ha lagu sameeyo si ay culimmada markaa mucasiriinta ay fatwadeene haddii tagayurkii iyo wixii isbeddelkii uu ka tago waa daahiroobayaan wa in kaana aqalla minaa hadduu ka yar yahay biyuu hadday ka yar yihiin qulataynkii yanjusu waxay ku nijaasoobayaan bilmulaaqaati nijaasada la kulankeeda ayay ku nijaasoobayaan waa haddii la dhexgeliyo ee nijaasada aan yacnii aan dusha biyaha lagaga shubin waataynu sheegnay haddii biyaha dusha lagaga shubo oo ay maradii daahirowdo maradii inay daahirowdo haba yaraadaane biyaha ka baxayna khusaara la yidhaahyo arrimihii aan sheegnay ayaa loo eegayaa laakiin waa marka ay nijaasadu ay ku dhex dhacdo ee aan biyaha dusha lagu subin wa in kaana biyuu aqalla minhaa qulataynka hadday ka yariyiin jusu bilmulaaqaati nijaaso la kulankeed ayay ku nijaasoobayaan waataynu tuxfaha ka soo naqlinaynay sheekhanna isaguna waa soo naqliyey shaarixu wakhtaara kaiiru min ashaaficiya madhaba imaamu maalik ana almaa'a laa yanjusu muطlaqan ilaa bitagayur biyuhu inaanay ku nijaasoobaynin isbeddel mooyaane mutlaqan macnaa ama ha yaraadaan ama ha badnaadaan bakeeri ha ahaadaan toban fooso ha ahaadaan waxay ku nijaasoobaan markay isbeddelaan imaamu maalik baa madhabkiisu sidaa yahay in badanoo shaaficiyada ka midina saasay doorteen laakiin imaamu shaafici iyo markaa jumhuur waxay qabaan inay biyahaasi sidaa ku nijaasoobayaan way lam yatahayar yaanay isbeddelinbe wayaduru wuxuu ku daahiroobayaa biyahaasi yari ee nijaasoobay bibuluuqihi qulatayn haddii qulatayn ama labadii jalxadood uu gaadho qadarkoodana waynu soo sheegnay biyihiina aan wax isbeddelina aanay ku sugnayn iyaguna waa daahiroobeen waxaa kaloo sheekhu yidhi raximah ullahu tacaala wamataa goorta laaqat annajaasaatu halkaana taabaa ka dhiban almadkuuratu nijaasooyinkaa la soo sheegay maayacan dareero kale markay la kulmaan oo hayra almaa'i biyo aan ahayn tanajasa wuxuu ku nijaasooyayaa bimulaaqaatihaa la kulankeeda iyo kudhicidiisa qaliilan mid yara haya ow kasiiran mid badana haya tagayara isbeddelya ow lam yatagayar isma beddelina walaa yadhuru qatu weligiina daahiroobi maayo waxaa sheekhu leeyahay oo kale wa mataa laaqad goorta ay la kulanto annajaasaatu almadkuura nijaasooyinkii aan soo sheegnay ayaa waxay la kulmeen oo ay ku dhaceen maayacan wax qoyan ama dareero ah oo hayra almaa'i biyo aan ahayn waxa liyaaliyo wixii dareero kale ahaa ee aan biyo ahayn haddii ay nijaasooyinkaasi ay ku dhacaan tanajasa waa nijaasoobayaa bimulaaqaatiha nijaasaha la kulankeeda iyo kudhiciddaasay ku nijaasoobayaan markaa wuxuu uhi qaliilan aw kaiiran ama ha yaraadaan ama ha badnaadaan berkad ha ahaadaan ama koob ha ahaadaan tagayara ow lam yatagayar isbeddelyaa isma beddelina waa nijaasoobay waa caanihii waa subaggii waa saliiddii waa la wixii la midka ahaa horta waa nijaasoobeen buu idhi walayadru qad mala daahiroobayo waa in markaa dee la daadiyaa uun xalkiisu sidaa maalikiyaduna waa la qabtaa xanaabiladuna waa la qabtaa xanafiyada ayaa ka duwan ayagu iyo riwaaya imaamu axmed laga warinayo oo waxay leeyihiin waxyaalahan maayacaadka ah ee dareerahani biyaha ayuunbay la mid yihiin waxay ku nijaasoobaann wixii ay biyuhu ku nijaasoobi jireen ayuunbay markaa ku nijaasoobayaan oo wax yar iyo wax badan bay markaa u kala qaybsamayaan sidaas ayay markaa qabaan waxaanay deliishadaan xadiidkii imaam axmed iyo qolyaha kale ay warinayeen annahu su'ila can ilfarati tamuutu fi sam nebiga waxaa la weydiiyey jiir ku dhimatay subag markaasaa wuxuu yidhi nebigu sala allahu alay slam in kaana jaamidan faalquuha wamaa xawlaha haddii uu subagaasi jaamid yahayuu fadhiyo sida xaydhaha oo kale tuura ayada iyo jiirkaa iyo wixii hareeraheedaaba wain kaana maayacan falaa taqrabuhu haddii uu se dareera yahayuu soconayuu dhalaasho yahay u dhowaanina inkastoo riwaayadda intaa dambe la daciifinayo oo culimmada in badani ay diiday haddana taas ayay deliishadeen waataynu soo tilmaannay yacni cumdaha iyo kutubtii horeynu dhignay inay qolyo qabaan in la daahirin karo subagga iyo saliidda iyo oo markaa dee biyo inta markaas lagu walaaqo in dabeetana la daloolinayo ay markaa kala fadhiisanayaan ay kala soocmayaan biyihii iyo subaggii walaa yaturu qatuwi laakiin weligii ma daahiroobayo athaanii ka labaad waxa weeye tahaaratun bilwuduu'i waalgusl shardiga labaad ee shuruuddii labiyo tobanka ahayd waa inuu ku tahaaro qaato weyso iyo maydhasho ama alwudu'u weysada miyaa fa furuuduhu sitta faralyaalkiisu waa lix alawalu ka waraya waa niyatu tahaara lisalaa waa inuu niyeeyo tahaaro qaadasho uu salaaddii u tahaaro qaadanayo ow rafci alxadadi xadad koryeelkii ow naxwi maa ama wixii la mida bilqalbi waa inuu ka niyeeyaa maca awali qasli min alwejhi maydhidda ugu horraysa ee wejigeeda la maydhaya la jidhkeeda athaani ka labaadna waa qaslu lwajhi wejiga maydhiddiisa min mabda'i tasriixi aljabha wejiga ama salaanta fidsankeedu halkaa uu ka bilaabo laga soo bilaabo ilaa muntaha diqn lafgadheedu halkay ku dhammaato wa min aluduni ila aludun dheg ilaa dheg ilaa baatila lixyati arajuli ninka garhkiisa hoostiisa mooyaane wa caridayhi iyo haridadiisa iyo dhabannadiisa mooyaane alkasiifayni ee markaa dee timaha badani ay ku yaalleen ahaaliduga saddexaadna waa gaslulyadayni waa labada gacmood maydhideeda maca almirfaqayni maca alxusullada la maydho alraabicu ka afraadda waa masxu aqali shay'in ka ugu yar waa in la masaxee min basharati ara'si madaxa timihiisa ka ahaaday ow min shacarihi ama timihiisa ka ahaaday min basharati ra'si madaxa jidhkiisa ow min shacarihi ama timihiisa waase idaa lam yakhruj ilmasmuuxu ka la masaxaya markaanu ka baxayno minhu timaha ka midi bilmaddi jeedidda aanu kaga baxaynin can xaddi ra'si madaxa xadkiisa aanu ka baxaynin alkhaamisu ka shanaadna waa qaslu rijlayni maca alkacbayn waa labada lugood maydhidooda maca labada kuraamood asaadisuna waa tartiibu kamaa dakarnaahu sidaa aan u soo sheegnay in loo kala tartiibiyo waxaa sheekhu uu halkanna uu yidhi shardiga labaad athaani ee shuruuddii salaadda ka mida waa tahaaratun bilwuduu'i waalqusli waa inuu ku tahaaro qaataa weyso iyo maydhasho macnaha waa inuu ka daahir yahay min alxadatayn alasqar waalakbar xadadkii yaraa ee weyse waajibinaya iyo kii weynaaba oo uu ku dahaaro qaataa bilwuduu'i waalqusli weyso iyo maydhasho ama gebagabaysi haddii uu waayo dee wuxuu ku maydho ama ku weysaysto oo biyo ah tahaaradana waxay u qaybiyaan cayniya iyo xukmiyay u qaybiyaan markaa cayniya waxay dhahaan meeshaa waxaan waajibinayaa uu ku dhacay ta'aan ka gudbin waxaa la yidhahdaa cayniya iminka meeshay nijaasadu ku dhacday dee in la maydho kama gudubto tahaaradaasi waa tanu inoo horraysiyo cayniya yidhaahdaan xukmiyana waxaa la yidhahaa meeshan muujibkeedu uu ka yimi shaygan waajibinaya waa taga gudubta iminka weysada iyo maydhiga iyo dee halkii wixii waajibinaya ay ka soo baxeen way ka gudbaysaayo weysadina xubno badan bay u gudbaysaa maydhigina xubnihii oo dhan buu u wada gudbayaa markaa haddaba ama alwudu'u buuhi fa furuuduhu sita faralyaalkiisu waa lix faral iyo rugnina waa isku mid cinda shaaficiya alأwalu ka waraya waa niyatu طahaara lisalaa inuu niyeeyo طahaaro qaadasho salaaddii u طahaaro qaadanayo ow rafci اlxadai ama xadadkii inuu iska kor yeelayo aw naxwihimaa ama markaa wixii la midka ahaa faral weyse niyadeediyo salaad banaysashadeediyo طahaaro cala اxada waa inuu niyeeya bilqalbi waa inuu ka niyeeyaa li'annahu maxalu niya waa alqalbu haddii qalbigu maqan yahay ood carabka kaga dhawaaqdo waxba kama jiraan weeye ee waa qalbiga ayaad ka niyeynaysaa niyadana maqsuudkeedu sidaynu hore u soo sheegnay waxay kala saartaa dee cibaadada iyo caadada waxaa dhici kartaa inaad luqluqato ood gacmaa maydho ad gacmaa maydhood luqluqatood wejiga maydhood gacmaa maydhood madaxa masaxdood lugaa maydho oo haddana aad uga jeeddo inaad boodhka iska maydho ama inaad ku erqabowsato weyse kuu noqon maysa markaa laakiin haddaad weysadii iyo tahaaradii ula jeeddo dee weysaa iyo tahaara ayay kuu noqonaysaa markaa niyada weeye waxaa kala saarayaa goorma ayuu niyeynayaa maca awali ghaslin min alwajhi maca awali ghasli lwajhi ama maca wali ghasli min alwajhi yacnii maa maydhidda ugu horraysa ee wejiga la maydhayo waa inuu niyeeyaa li'annahu maxalka niyadu waxa weeye awalulcibaada wixii suurtagala soomka iyo mooyaane oo ayada yacnii in lala xidhiidhiyaa waaga aanay suurtagal ahayn mooyaane ina la inta kale waxa weeye wawaqtuhaa fii qowli kulli qaada muqaarinun liawali alcibaada waa kii lahaa markaa faraa'id ulbahiya markaa wejiga halka ugu horraysa la maydhaya waa inuu niyada la xidhiidhiyaa dee waxaana inama alacmaalu binniyaat xadiidkaasa u daliila ahaani ka labaadna waa ghaslu lwajhi wejiga waa inuu maydhaa korkaa wejiga waa inuu maydhaa haddaba halquu ka bilaabmayaabaa isweyddiin leh min mabda'i tasiixi اljabha wejiga fidsankiisu macnaa halkaa uu ka fidsamo wejiguu ka ballaadho halkiisa u sarraysa ee uu ka soo bilaabmayo ayaa laga soo bilaabayaa ilaa muntaha diqni lafgadheeddaasi halkay ku dhammaato weeye marka dharka waa halkaa timuhu bay yidhaahdaan caada ahaan ay ka baxaan hadduu qofku markaa timihiisu ay sunnaha ku soo dhow yihiin iyo haddii u bidaar yeeshay bartanka tagaan midna la ictibaarin maayo eh waxa weeye tiimuhu caadiyan halka ay ka baxaan ayaa laga soo bilaabayaa ilaa lafkaleedaa wa min aludun ila aludun waa dhegtaa ilaa dhegtaa xagga balladhkana waxa waajiba markaa wixii tiba wejigaa ku yaalla in la maydho daahir iyo baadinkaba wuxuuse ka soraya ilaa baatina lixyati rajul ninka garhkiisa hoostiisa mooyaane wa caridayhi yacni iyo dhabannadiisaas ama hareedadiisa alkahiifayni ee ayagu markaa faraha badnaa timaha faraha badani ku yaalleen ayaga markaa daahirkooda unbuu ka maydhayahay mar hadday timo badani ku yaallaan waxba markaa inuu gunda sii geliya waajib maaha bay leeyihin markaa faqsiluu wujuuhakum tii weeye ahaaliduka saddexaadna waa ghaslulyaddayni labada gacmood inuu maydhay kafaynkiiyo diraacankiiya maca almirfaqayni macal xusulladana lala qabo waa inuu xusulladana la soo maydhaa wa ydiakum ila almaraafiqi alraabicu ka afraadna waa masxu aqalli shay-in shayga ugu yar waa inuu masaxo ee min basharati ara'si madaxa jidhkiisa ka ahaaday ow min shacarihi ama timihiisa ka ahaaday waase markaa tinka ugu yar lagu kaafdoomayaa uu waxa weeye idaa lam yakhruj markaanu bixin almasmuuxu kan la masaxayaa ee minhu timaha ka midii bilmaddi jiididda la jiidayo can xaddi ara'si madaxa xadkiisa markaanu ka baxaynin weeye macnaha marka tin qudha lagu kaaftoomayaa waxa weeye marka tinkaa la soo jiido aanu xadkii madaxa ka baxaynin laakiin hadduu tin dheer yahay oo marka la soo jiido uu meelahan imanayo ama qadaadka gaadhayo ama meelahan wejiga soo gaadhayo waxay leeyihiin kaasi kuma fila ee waa inuu tin aan ka soo baxaynin oon ka soo degaynin xadka wejiga waa inuu yahay xadka madaxa wallahu aclam deriskeenna qaybta hore halkaa inoogu joogto الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجرنا فرليالك أما أركانتي ويسدا ركني أفراد الشيخ إنه شيئين لما صحا إن توغير مدح أما تن ka ugu yaree markaa timihiisa ka mida marka aanu kaa la masaxaya marka la jiido aanu xadka madaxa ka baxaynin wamsaxuu biru'uusikum madaasay leeyihin waa tabciidiya oo barhkii masaxa unbay ka dhigan tahay iyo xadiidkii inuu markaa nebigu sala allah alay slam foodana masaxay dabeetana cimaamadii wixii u saarnaa madaxana uu masaxay ayaa iyagu deliishanayeen waxay le bar lagu kaaftoomay inta ugu yar bay noqonaysaa laakiin waa inagii soo tilmaannay hadyiga nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu ahaa markaa madaxiisu marka uu wada bannaanya inuu dhammaantii wada masaxo isagoo xaggan hore ka bilaabaya oo deetana dib u soo celinaya labada gacmood saa yidhaahdo haddana dib u soo celinaya iyo inuu markaa dee wuxu saaran yihiinoo waxaa dhammaantii u wada masaxo iyo inuu madaxana barhka masaxo inta kalena waxa madaxa u saaran cumaamadii koofiyad inuu ku dhammaystiro laakiin albatta marnaba kama sugnaanin sida ibnuqayim aljawsi zaadulmacaadka uu ku tilmaamayey inuu in yar oo ka mida uun masaxday kama sugna alkhaamisu ka shanaadna waa ghaslu rijlayni labada lugood maydhidooda maca alkacbayni maca alkuraamaha waa inuu ayagana maydhaa waarjulaku ila alkacbayn asaadisku lixaadna tartiibu kamaa dakarnaahu sida aan soo sheegnay waa in loo kala tartiibiyaayoo dee nebigu sala allah alay sl wuxuuhi ibda-uu bimaa bada'a allahu bihi ilaahay tuu kaga bilaabay kaga bilaaba ilaahayna sidaas ayuu u kala horraysiye o sidaa u kala horraysiiyey ayaa loo kala horraysiinayaa wa yejibu haddaba waxa waajiba filwajhi wejiga walyadayni labada gacmood warijlayni labada lugood waxaa waajibaya ghaslu juz'in juz in la maydho fowqa xuduudihaa xuduuddeeda ka sarreeya min jamiici jawaanibihaa dhinacyada oo dhan wa an yajriya almaa'u biyuhuna waa inay dareeraan bitabcihi dabeecaddiisa iyo caadiyaantiisa waa inay u dareeraan calaa jamiici ajsaa'ihaa qaybaheeda oo dhan xubnaha la maydhayo waa inay ku dareeraan waxaa sheekhuu leeyahay halkan wayejibu waxa waajiba fi lwajhi fii ghasli lwajhi marka wejiga la maydhayo walyadayni labada gacmood marka la maydhayo warijlayni labada lugood marka la maydhayo waxaa waajibaya ghaslu juz'in in qayb la soo maydho fowqa xuduudihaa xuduuddeeda ka sarreeya min jamiici jawaanibiha macadaasi waa min nusakha hagaagsan macadaasi mi waa min jamiici jawaanibiha dhinacyadeeda oo dhan macnaha halkanna maxay tahay waxay leeyihiin haddii uu is yidhaha qofku ku gaabsow nintii wejiga ama uu is yidhaahdo mirfaqaynka iyo xusullada uun ku gaabi ama uu is yidhaha kacbaynka iyo kuraamahaas uun ku gaabi waxaa dhici karta inuu wax ka yimaado oo aanu intii faralka ahayd wada gaadhsiinin waxaanay qaacidadii fiqiyada ahayd maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun shayga waajibkaay waxaanu dhammaystirmaynin isagoo lala yimaado mooye isaguna waajib buu noqonayaa wejigii maydhidiisu haddaanu kuu dhammaystirmaynin waxooga inaad soo raaciso mooyaane suxullada masiixidoodii haddaanay kuu dhammaystirmaynin dee inaad cududdii wax ka soo raaciso mooyaane kacbaynkii haddaanay ku dhammaystirinin saaqii inaad wax ka soo raacisa mooyaane dee kaasina waajib buu noqonay fawa waajibun waana ashraca fi lcadudi iyo fi saaqi xadiidkii aynu soo marray markuu nebigu maydhayey yacni cududda iyo saaqaba wuu wuu geliyey maydhitaankii masalada kale wuxu uhi wa an yajriya almaau biطabcihi calaa jamiici ajzaa'iha waa inay biyuhu dabeecad ahaantiisa ugu dareeraan calaa jamiici ajzaa'iha ajzaadeeda oo dhan markuu maydhayo tahaara xubnahan la daahirinayo waa inay biyuhu ku dareeraan macnaha maxaa la diidayaa masixid in la masaxo oo intaad gacantaadii un qoyso gacantaadii oo qoyanun inaad markaa ismarmariso sidii ood dhaashanayso oo kale inaad weysadii dhaashi ka dhigto ayaa la diidan yahay markay had iyo gooraale biyahayay yar yihiin ee biyayaraantu jirto ayay dadka qaarkood saa ka dhigaan sanadkii dhawayd baa annagoo masjidka namiro ku jirna ayaa suuliga ayaa aad iyo laxaad u fog kayuu badna jiraa intuu sii socday intuu qofku soo socdo ayay hawl badan ku qaadanaysaa dabeetana caaqad yaroo mawsaxaho intaa yar leeg ayay doonayaan dhowr qof inay ku wada weysaystaan oo ay halkaa intay exraamkooda dhigtaan inay iska weysataan dabeetana intuu gacanta qoyaabu marinaya markaasoo dana gacantii markaasaan u sheeg waar ka daaya maba afgaranaysidba way isquuquynayaan yani saasuba yar masaxayaan oo deetana waa ku tukadeen taasoo kale ayaa la diidayaa inuu qofku markaa dhaashi oo kale ka dhigo wa yubطiluhu waxaa burinayaa kullu maa kharaja wax kasta oo ka soo baxay min alqubuli xubinka xagga hore wa duburi iyo dabada caynan ha ahaado wax muuqda wa riixan iyo neef ha ahaado wa lamsumaana waa burinayaa qubul iyo dubur oo lagu taabto bibutuuni raaxati calaa casha halkeedaa cad iyo kabka yacnii qaybtiisaa cad ow butuunil asaabica ama faraha beerkooda min nafsihi ka ahaaya ow hayrihi ka ahaaya walow liwaladihi sagiir ilmihiisii yaraaba ha ahaadee wa talaaqii basharatay dakarin wa unthaa waxaa kaloo ayana weysadii burinaya kulanka laba jidh mid lab iyo mid dhadig oo balaqaa gaadhay xadda shahwa xad lagu ishtiheeyo oo laysa baynahumaa maxramiyatun maxramnima aanay ugu dhaxaynin binasab inay maxram ku noqdeen ow ridaacin ama nuugmo ow musaaharatin ama xididnimo bilaa xaylin wuxuu kala dhexeeyaana aanay jirin wa zawaalu lcaqli caqliga suuliddiisa ayaa isaguna buriya ilaa man naama ka seexday mooyaane qaacidan isagoo fadhiya mumakkinan oo qabadsiiyey xalqata duburihi dabadiisa inta wareegsan iyo wamaa xawlaha waxa hareerahdaba dhulka isagoo qabadsiiyey mooyaane sheekhu isagoo haddana salaaddii ka hadlay inbuu tahaaradiina markaa si yaroo markaa farsamo fiicana u soo geliyey markaa wuxu uhi wa yubtiluhu waysadii waxa burinayaa kullu maa kharaja wax kasta oo ka soo baxa min alqubuli waadduburi xubinkan taranka iyo dabada waxa layaaliya wixii ka soo baxa burinaya caynan wax markaa caynahoo muuqda oo dee saakaadiyo saxaradii haya wa riixan markaa neef ah haya wixii ka soo baxay markaa waa burinaya ama ha qoyanaad ama ha qallaanad waxa caado loo leeyahay saakaadii oo kale ama wax naadira see dhiig oo kale ha ahaado manidii dee qofkii weyse qabay ayuunbay markaa ka soo rabayeenoo taana horeynuuga soo hadallay waxaa markaa loo deliishaday inaad si faahfaahsan safiinatunajaagi baynu ugu soo marnay waxaa kaloo burinaya walamsuhumaa taabashadii qubul iyo dubur la taabanayey ayaa iyana buriyaa ama camdi iyo badheel ha loo taabto ama saawilla ha loo taabto laakiin goorma ayay burinayaan bibutuuni raaxa markaa calaa casha intaa beerkeeda markaa cad lagu taabto ow butuunilasaabici ama faraha markaa beerkooda marka intaa lagu taabto ayuunbay buriyaan laakiin haddaad xaggan ku taabato xubinkii taranka ama aad dabadii xaggan ku taabato siijeedka ama aad suxulkaaganba ku taabato ama aad gacantaadanba ku taabato ma burinaysa bay leeyihin waana taynu soo tilmaannay yacnii waxay u deliishadeen idaa afdaa axadukum biyadihi ilaa farjihi xadiidkii ahaa markuu midkiin gaadhsiiyey gacantiisa farshigiisa ayaa ifdaagu imaamu shaafici waataynu umka ka soo qaadanay inuu yahay un marka halkaa lagula taabto waataynu tilmaanay rag badan oo ahluluqaahi inay masalada imaamka ay markaa ku ictiraadeen oo ay yidhaahdeen waa gaadhid unbaa la yidhaahdaa taa waxaynu kaga soo hadalnay safiinihii najaagan marka ayagu waxay leeyihin marka intaasun lagu taabto ayuunbay burinaysaa imaam shaafici wuxuu leeyahay dee bawdiyeba waa gaadhayaan haddana bawdiye ma jebinayaan taabashadiisii dee bawdiy markaa halkanna halkaasubay la midto intaa cadubaa burinaysa bay leeyihin wa butuun ilaa saabici min nafsihi markaa duwirkaa iyo qubulkaasi naftiisa ka aadaan ow hayrihi ama mid kale walow liwaladihi sagiir ilmihiisi yaraaba ahaadee islaamtii markaa ilmaheedii yaray u maydhaysay dee hadday markaa xubinkii talaga ka taabato ma xaggaa dambe weysadeedii waa burtay wey macnaheedu wa talaaqii basharatay dakarin wa unhaa waxa kaloo ayana weysadii buriya kulan eekada shaaficiyadu xataa biduuni qasdinna ha ahaado wataynu soo tilmaanay qolo markaa ayagu shahwa iyo hamo markaa shardinaya inay madaahibta ku jiraan iyo ujeedda inay taabashada ku jirto laakiin shaaficiya waa kulanun waa inay kulmaan istaabtaanun wa talaaqii basharatay dakarin wa unhaa waa inay kulmaan laba jidh oo lab iyo dhadig laakiin labka ee dhadiga waxa la balaqaa xadda shahwa waa inay xad shahwo gaadheenoo inankii yaraa marka taabashadiisa uu haweenayda ka burinayo dee xad ruux dumarahoo caqli toosan le ay wax ka daynayd waa inuu yahay kadaalik markaa inantii markay ninkii weysada ka burinayso waa in dee xad markaa qof caqli toosan le wax ka daylahay uu hamoon lahaa waa inay gaadhay laakiin ilmihii yaraa inan iyo inan mugtoonaba ahaadee weysadii ma jibinayo taabashadiisu bay leeyihin laysa baynahumaa maxramiyatun wax maxramnimo ah iyo isgeyd la'aanina aanay u dhaxaynin maxramay isku noqdeen binasabin nasab iyo qaraabo ow ridaacin ama nuugmo ow musaaharatin ama xididnimo waxaanay ku tilmaamaan dumarka maxramkaah ee aan burinaynin weysada labaiyo labaatan labaiyo labaatan qaba waxaa xaadirinaya oo israacinaya matnigan yaree sulamulmunaajaadka ayaa dhigaya oo wuxuu dhi lix waxay ka imanayaan sittatun ummiya xagga hooyay ka imanayaan waxa weeye alummu min annasab waa hooyadii nasabkee dhashay walummu min alridaac waa hooyadii nuugii nugjinta ee ilmahanaaska jaqsisay wa ummu zawja yacnii waa xaaskaaga hooyadeed wa ummu mawduu'a bimilkilyamiin waa waxaan hadda jirin yacnii addoon aad lahayd oo milkulyamiin aad ku lahaydood markaa la mucaamalootay hooyadeed wa mawduu'atlab aabbahaa gaba xaaskiisii uu markaa binikaaxi ugu tegey wa bimilkilyamiin taasina iyaduna dee hooye ayay kaaga dhigan tahay waa lixdaasi waa hooyanimo wa sittatun bintiya lixna inannimo ayay ka dhigeenoo waa albintu min annasab waa inantii aad dhashay waalbintu min alridaac waa inantii caanahaagii jaqaday wa bintu zawja waa gabadhaad qabto inanteedii idaa dakhala bilum markuu hooyada la aqal galo wa bintu lmawduu'a bimilkilyamiin addoontii aad markaa kula mucaamaloonaysay lahaansho eed adugu lahayd waa inantay dhashay wa mawduu'atu libni binikaax inankaagu gabadhii markaa dee u guursay ayana inanoo ayay kaaga dhigantae nikaaxuu markaa ugu tegey wa bimilkilyamiin iyo lahaanshotii ugu tegey labana waxay ku yimaadaan walaalnimo ayay ku yimaadaan alukhtu min annasaba walaashii aad dee wada dhalateen walukhtu min alridaac iyo walaashii aad naaska wada jaqdeen labana waa habaryaroo alkhala min annasab waxa weeye habaryartaadii xagga nasabka hooyada ay wada dhasheen waalkhaala min alridaac iyo tii naaska ku jaqsay tii ay wala lahaynaya iyo nugmada habaryarta ku noqotay labana waa eedda oo waa alcammatu min annasab waa eeddadii aabbaha ama awowgaan la dhalatay waalcammatu min alridaac iyo ninkii aad caanihiisa jaqday dee tii la dhalatay ilaa yana eedday kuu noqonaysaa wa arbacun bintu min alikhwa waa inan markaa waa xagga walaalaha ka ahaaday waa walaalkaagii nasabka inantiisii walaalkaagii xagga nugmadaah ku walaalooday inantiisii walaashii xagga nasabka ah ku walaalowdeen inanteedii walaashii xagga nugmada ah ku walaalowdeen inanteedii waa laba iyo labaatanka dumarka maxaarimta aan weysada jebinin wixii intaa ka soo hadhay yacnii cinda shaaficiya weysaday jebinayaan bilaa xaa'ilin buu idhi weliba waa inaan waxbana u kala dhaxaynin oo haddii ay mara u kala dhaxayso ayaduna markaa weysadii ma burinayaan ee waa marka ay labadaa jidh ay laba jidh kulmaan lab iyo dhadig waa inay yihiin xaddu shahwa waa inay gaadhaan maxramiya waa inaan u dhaxaynin waxa illa waa inaan u dhaxaynin waxay u deliishadeenna hore ayaynu soo marnay waataa nin kitaabkana adilada mar haddaynu kii hore adiladii ku soo sheegnay kan way iska soconaynaa ka kale ugu dambeeya wayse jebe wasawaalu lcaqli waa caqligii iyo garashadii oo ka tagta qofkii hadday markaa qofka garashadii ay ka tagto oo ay waali kaga tagto ama miyir doorsoon kaga tagto ama hurdo kaga tagto ayana weysadii waa ka buraysaa ilaa man naama qaacidan qofka seexda isagoo fadhiyo mooyaane oo mumakinan xalqata duburihi qabad siiyey dabadiisa wareeggeeda intay mar intaa markay wax ka soo baxayaanna kala baxda mara kale isku ururtaa iyo wamaa xawlaha wixii hareeraada dhulka qabad siiyey mooyaane le'annu axaadiidii waa kuwii ahaa alcaynaani wikaa'usa labada indhood macnaha soo jeedku waa yacni xidhaha ama afxidhka ama yacni qallaxa dabada weeye fa idaa naamat ilcaynaani istadlaqa lwikaa mar hadday labada indhood seexdaan dabadii waa iska furmaysaa idan shaaficiyadu waxay leeyihiin madaahibta ku jirta xagga weysadu inay ku jabayso hurdadana waynu horeynuu soo tilmaannee ayagu waxay leeyihiin shaaficiye hurdadu asalkeedu naaqid maaha asal ahaanteeda ma buriso laakiin waa moodina linaqdi bay leeyihin wixii burinayey ayaa dhexdeeda imanaya oo waxay leeyihin markuu qofku seexdo dee dabadiisii baa furmayso ismooga wax ka soo baxo wixii ka soo baxayey ayaanu ogaanaynin haddaba waxay uga soo reebeen hurdadan markuu qofku masalan tarabuca sameeyo ee uu lugihiisa isweydaariyo ee uu badhidiisa iyo hareeraheedana dhulka qabadsiiyo haba seexdo maantoo dhan ha hurdee waxba kamay soo bixin bay leynao dee dabadiisi waa aamin hurdadanuu seexday iyo khuuradanna waxba may burinaynin waxa hurdadana ay weyse burinaysa waxa laga baqanaya wixii burinayay soo baxaan dee waxba kama soo bixino dabadiisi waa tan u qallaxan uu dhulkii qabadsiiyey sidaasay markaa leeyihiin wa ama alguslu isaga maydhashadii fa yejibu maydhashadii waa waajibaysaa cala alrajuli waalmar'ati haweenay ninkii haweenaydiiba waa ku waajibaysaa idaa kharaja liaxadihimaa midkood markuu maniyum soo baxo fii yaqdatin soojeed ow noomin ama hurdo walow qadratan dhibicba ha ahaadee wa idaa urijat ilxashafatu xubinkaa tarankaee ragga qaybtiisaa hore marka ay ku qarsoonto fii duburin daba ow qubulin ama xubin taran ayadana maydhigaasi waa waajibay wain lam yakhruj maniyun biyo taranyay sooba bixin walaa waqaca intishaarun xubinku yaanu kicinba eh waa waajibtay wayajibu cala almar'atina waa ku waajibayaa ida nqataca xayduhaa markuu goodhiiggeeda caadadu ow nifaasuhaa ama dhalmadeedu ow waladad ama ay dhasho walow calaqatan xinjirba ha ahaado waxay dhashay halkan sheekhu ayana maydhigii ila waa kii yidhi shardiga labaad wuxuu ahaa tahaaratu bilwuduu'i waalgusli gusligii buu halkan inoo galay wuxu uhi wa ama alguslu fa yajibu cala alrajuli waalmara caynan bay nusakha qaarkood raacinayaan laakiin caynantaasi wax jira maaha waa wuxuu nusooyinkani ay raaciyeen macno alla macno ay faa'iidaynaysaana dee in la yidhaha si cayniya bay ugu waajibaysaa ninkii haweenadii mooyaane markaa wax markaa kutubta kale shaaficiyadu ay qoraan ama nusakha asliga ah ee mana kitaabkan uu leeyahy caynantaasi wax jira maaha wa ama alguslu fa yajibu cala alrajuli waalmar'ati waa ku waajibayaa goormuu ku waajibaa haddaba wuxuu ku waajibayaa idaa kharaja liaxadimaa maniyun fii yaqdatin aw nawmin markay biyaha taranku kaga soo baxaan soo jeed ama hurdo ninkii iyo haweenaydiiba haddii ay biyaha taranku ay kaga soo baxaan soo jeed ama hurdo maydhi labadoodaba waa ku waajibay walow qatra dhibicba ha ahaatee waana taynu soo tilmaannay dee tilmaamaha ay manidu leedahay iyo madida iyo wadida waxa lagu kala garto iyo mid walba wixii ka waajiba waxaynu ku soo kaga soo hadallay safiinatu najaagii taasi waa mid oo waa khuruujulmaniyi ayay ku waajibtaa halkanna wuxuu uhi waidaa ulijat ilxashafa xashafadu waa xubinka taranka ee ragga intiisaa hore ee la gudo marka ay ku qarsoonto fii duburin dabo oo u quburin ama xubin taran oo dumar marka ay ku qarsoonto ayadana maydhi ayaa waajibay wain lam yakhruj maniin walaa waqaca intishaar yaanay markaa biyo taranba ka soo bixin yaan intishaar iyo xubinkuba kicin waa waajibay ida altaqa alkhitaanaani faqad wajaba alquslu waa kii xadiidku ahaa nebigu sala allahu calayh wasalam uu yidhi marka ay labadaa la gudaa ay kulmaan ama wamasa alkhitaanu alkhitaana faqad wajaba alquslu maydhigi waa waajibay wa yejibu haweenaydii waxyaalihii u gaarka ahaa buu halkan inooga hadlaya wuxuu uhi waa ku waajibayaa maydhashadii cala almar'ati ida inqataca xayduhaa markuu dhiiggeeda caadadu go'o ow nifaasuhaa ama dhiiggeeda dhalmadu go'o dee salaadna markaa ay doonayso markaasay ku waajibaysaa ow waladad ama ay dhasho walow calaqatan dee xinjirba haato xilligii ay calaaqadii ama mudqada iyo hilibkaba ay ahayd ba ha ahaatee la'annahu waa meni muncaqida bay yidhahdeen waa meni guntantayun markaasaa daraaddeed ayaa iyaduna maydhigii ay u waajibinaysaa wa furuudu lqusli haddaba maydhashada faralyaalkeeduna ihnaani waa laba alawalu ka u horreeya waa niyatu tahaara lisalaa inuu niyeeyo qofkani salaad inuu tahaaro qaadanayo ow rafci alxadasi alakbar ama xadaskii weynaa inuu iska kor yeelay waa inuu niyeeyo ow naxwi maa ama labadaa iyo wixii la mida bilqalbi waa inuu ka niyeeyaa maca awali juz'in jusga u horreeya la jidhkiisa oo yaqsiluhu u maydhayo min badaniha ayuu la niyey famaa ghasalahu wuxuu maydha qablahaa horteed laa yasixu ma ansaxayo fa yejibu waxaa waajibaya icaadatu ghaslihi inuu soo celiyo bacdahaa dabadeed athaanii ka labaadna waa tacmiimu badanihi inuu jidhkiisa ku wada camimo bilmaa'i biyo albasharati washacar timaha jidhka iyo timahaba fa yejibu waxaa waajibaya ghaslu baatini kasiifi shacr timihii faraha badnaa hoostoodii in la maydhaano waa waajib wa yejib waxaa kaloo waajibayaa ghuslu maa yaraahu naadiru ka eegayaa wuxuu ka arkaya min urdun dhigta iyo wamaa yadharu waxa muuqda xaala taqawudi xilliga saxaroodka minaduburi dabadii wa dabaqaati waxa ka muuqda iyo wamaa yadharu waxa ka muuqda min farji almar'a xubinka haweenayda xubinkeeda taranka idaa jalasad calaa qadamayha gumadaheeda markay ku fadhiisato wa baatini qulfati man mid yacnii balagtiisa hoosteedana waa in la maydhaa lam yukhtan aan la gudin iyo wamaa taxtaa wixii ka hooseeya oo fa yejibu waxaa waajiba an yajriya almaau bitabcihi calaa kulli daalika inay ku dareeraan ayaa waajiba waxau sheekhu leeyahay raximah ullahu tacaala wa furuudu lqusli ihnaani maydhashada faralyaalkeeduna waxa weeye waa laba alawalu ka horreeya waa niyatu tahaara lisalaa inuu niyeeyo inuu dahaaro qaadanayo salaad ow rafci alxadasi alakbar ama xadadkii weynaa inuu iska kor yeelayo ow naxwi ma ama labadaa wixii la mida inuu dee niyas uu maydhashada salaad oo kale ama jinaabo koryeelkeed bilqalbi waa inuu markaa qalbiga ka niyeeyaa sidii waysaduba ay ahayd goorma ayuu niyeynayaa maca awali juz'in yaqsiluhu min badanihi qaybta ugu horraysa ee uu ka maydhayo jidhkiisa ayuu niyada la xidhiidhinayaa ille waxaan idhi wakhtiga niyadu waa faralka awalkiisa cibaado awalkeeda weeye famaa ghasalahu qablahaa haddaba wuxuu maydho niyada horteed laa yasixu ma ansaxayo oo fa yejibu waxaa waajibaya icaadatu ghaslihi inuu inuu maydhigiisa soo celiyo bacdahaa niyada dabadeed masalan marka horu markaa iska maydhmaydhay madaxa iyo gacmaha iyabu iska maydhmaydha mana niyeysnay markaa jinaabadii inuu ka maydho gadaal ayuu markaa ka intaa hore uu maydhay isagoon jinaabayska maydhideed niyeysanin tirada kuma jirto ee waa inuu jidhkii intuu niyeeyo dabadi dib u soo wada maydhi u soo celiyaa bilqalbi maca awali juzin yaksiluhu min badanihi famaa kasalahu qablaha qabla niya wuxuu maydhay laa yasixu ansixi maayo fa yajibu icaadatu gasli bacdaha bacda niya inuu soo celiya waajibaysa ahaani ka labaadna waa tacmiimu daahiri badanihi jidhkiisa daahirkiisa waa inuu bilmaayi biyaha ku wada camimay u gaadhsiiyaa albasharati jidhka iyo wa shacri timahaba tinta iyo jidhka waa inuu wada gaadhsiiyaa oo fa yajibu gaslu baatini kaiifi shacr timihii faraha badnaa baatinkooda waa inuu gaadhsiya walow xataa lixyadaba ha ahaatee xagga weysada wuxuu inoo soo sheegay garhka iyo hareedku hadday kaiif yihiin oo ay fara badan yihiin daahirkooda un in la maydhayo oon baatinkooda waxba aanay waajib ahayn laakiin markay jinaabo tahay dee waa in jidhka oo dhan la maydhaa markii xadiidka taxta kulli shacra dee jinaaba ahaatee markaa biyaha gaadhsiiya oo si fiican u maydha wayajibu waxaa kaloo waajibayaa gaslu maa yaraahu naadiru qofka eegaa wuxuu arkaya in la maydho minaluduni dhegta dhegtaada waxaa muuqda ee qofka eegaya uu arkayo waa inaad markaa maydhaa ilan waa daahire wamaa yadharu xaala taqawud markaaad saxaroonaysaa wixii muuqda minaduburi wa dabaqaati dabadiyo laalaabkeedana waa inaad maydhaa oo iyadana si fiicanad biyaa u gaadhsiisaa wamaa yadharu waxaa ka muuqda min farji ilmara xubinka taranka haweeneyda xubinkeeda taranka wixii ka muuqda ayana waa inay maydhaa idaa jalasad calaa qadamiha markay gomadaheeda u fadhiisato ku fadhiisato ee ay xaajo gudanayso xubinkeeda taranka wixii muuqdana ayana waa inay maydhaa macnaha marka laga hadlayo gudniinkan xune ee shaydaaniga ah ee aynu samaynaa inuu tahaarada dumarka wuxu dhimayo waa hal kale ay deliishaanoo dee jidhkoodii markuu caadiga yahay ee ay fadhiistaan wixii muuqanayey waa in la maydhaa haddii aan la maydhin dee macnaheed waxa weeye meel daahiroo ay ahayd in la maydhaa baan la maydhin idan markaa haddii dee jidhkii meel ka mida jinaabadii aan lamayd jinaabadii bixi mayso ilain dhul markaa daahir oo caadi ah baa la isku tolayaayoo nag la yskaga dhigayaa laakiin qofka dee waxba kama haystaane islaantii markaa sidaa iyadu ka dhigtay iyo waalidkii sidaa yeelay ayuunbaa dembigaa iyo cuqubadaasi ay haystaan wamaa yadharu min farji ilmar'a haweeneyda xubinkeeda wixii ka muuqdana waa in la maydha idaa jalasa calaa qadamiha marka u fadhiisato wa baatini qulfati man lam yukhtan ka aan la gudin balagtiisaas yacni baadinkeeda iyo hoosteeda in la maydho iyo wamaa taxtaha wixii wasakee ka sii hooseeya in la maydha iyaduna waa waajib oo inta yacni waxaa loo gudayaa had iyo goraale wasakh baa ku ururta sidaa daraaddeed baa loo gudaa markaa kii aan la gudin isaguna maydhinaya jinaabo ka maydhanaya waa inuu baadinkeeda iyo mara wixii ka hooseeya maydhaa fa yajibu hadduu sooba islaamay mihe kaba soo qaad yani markaaddilaysa qofkaan gaadhaho dee haddana aan gudnayni siduu oo noqonaya de hadduu haddaba soo islaamay isagoo balagtiisii leh dee hadda salaaddii tukaan odhan inta lagu gudaya soo bogsanaya sugu lama odhanayo markaa dee kaasoo kale imika laleeyahy markaa balagtiisa waxaa ka hooseeya waxaasoo dhaqan maydho fa yajibu waxaa waajib an yajriya almaau biyuhu inay ku dareeraan bitabcihi dabiicaddiisa calaa daalika ka aan soo sheegnay waa inay biyuhu ku wada dareeraane waa inaan markaa sidii aan sheegayna markaa aan la masixin fa yajib waxaa waajibaya an yajriya almaau biyuhu bitabcihi inay markaa ugu socdaan calaa kulli daalika intaa aan soo sheegnay dhammaantii waa inay markaas aysaani markaa biyuhu ay ugu wada dareeraan ashardu haalid wallahu aclam